بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadiinii afaraad maanta waxaan ku soo qaadanaynaa alamhaal qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam waxaa lagu sheegay tusaalayaal oo qofka loogu caqlinayo meel dhowna laga tusinayo xaqiiqada walidaalika amhaasha waxaa weeyaan sida darsi haddii la dhigo wasaa'il tawdiix wax layidhaah baa jiro marka amhiladii suuradii yaa lagu hordhigayaa waxaa loola jeedaa intaas in aad ka faa'iidaysatid dariiqada ugu wanaagsan macnihii laguu gaarsiiyo walidaalika ilaahay markuu amhaasha qur-aanka ka hadlay watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun ou ilaah yidhi amhaashaas ama tusaalayaashaas oo dadka aan ugu soo dhoweynayna xaqiiqadeeda waa taa weyaan baa wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun mana garanaya nin caalim unbaa macnaheeda dhuuxayo oo faa'iidadeedana sida la rabo uga faa'iidaysanaya walidaalika saxaabada qaar ka mid ah haddii mathal qur'aanka ka mida uu soo maro ee macnihiisa uu garo waayo aad buu u murugoo jiray buuri ay u murugoo jireen sababta waxaa weeyaan caalimnimadii inaad caalimtaa meesha ka baxayso haddaad amhiladii qur'aanka aad gara waysid iyo ulajeeddada laga leeyahay dadka caalimiinta oo ilaahay subxaanah wa tacaala agtiisa ka tirsan kuma jirto wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun amhilada hadda way badan tahay qur-aanka soddon xalqo waa laga dhigi karaa intay qur-aanka amhila ka soo aroortay laakiin waxaan doonaynaa amhilada la xiriirta labadii darsi oo cadamatullaahi tacaala fii kownihi wixii la xiriira inaan waxyar aan ka niraahdo marka waxaan hadda noogu dambeyso soo sheegnay adilo waaweyn iyo makhluuqaad cadiimo ah uu ilaahay koonkan dhex dhigay oo u baahan qalbiga in lagu akhriyo oon aragga keli lagu fiirsanin marka waxaa la yaab noqotay dadkii gaalada ahay dadkii oodii hore iyo wixii maanta joogaba inay leeyihiin koonkan sidaan bisamaawaatihi wa aradiih wasaxaabihi wa jibaalihi wa wa wa nujuumihi wa kawaakibihi yaa waxay leeyihiin waxa weeyaan waa iska yimid asaa iska yimid cawaamil badanaa isku darsato oo waxa weeyaan marka ayagiyaa isku dhacdhacay sidaanu u samaysmay subxaana allah liannahu waxa weeyaan indha iski ridid baa la yidhaahdaa koonkaana iska samaysmay iyo noloshan oo sidaad aragteen u tansiiqsan yaa iska samaysmay waxa weeyaan qofkii ma ogolo wixii qalbiga hadduu ka aaminsan yahay xataa afka inuu ka yidhaahdo lianna waxaa ka laasimaya waxa weeyaan inuu ictiraafo ilaahay inuu jiro marka ilaahay hadduu ictiraafana haddana islaamkii soo gal waajibaadkiisa qaado yaa kugu imaanayso taana waxay ku tahay ma ogolo marka waa in midda horebasay kuu soo gelin biyo intay kusoo garan layska moosaay marka horeba ilaa koonkaa ilaahay ma abuurin inaad tiraahdi yay ku qasbanaadeen ayagoo iska og wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwa marka dadka diidayo koonkan ilaahay inuu abuuray oo keligiisa iska yimid dadka dhahay haddii la yidhaahdo warniyahow gurigaana iska dhismay keligiis markabkaana iska dhismay kombyuutarka asaa iska samaysmay maxaan ku irahdaa diyaaradana idaa iska samaysantay waxaa lagu leeya khalaas ninkan waa waashee waxaa weeya maradka nafsaaniga dhakhaatiirta ha loo geeyo waxyaalihii bani aadamka gacantooda ay ku sameeyeen oo iska daciifka ahaa oo biriba bolol iska noqonayo iyo haddii aad tiraahdo ayagaa iska samaysmeen iyo gacanta madaxa saarana waali ka weyn intaan ma jirta bay ku leeyihiin tan hadday waali tahay kownkan dhan oo sidaad aragto cajiibka ah suncallaahi aladii adqana kula shay a keligiis iska samaysmay yacni caqliga fiiri bani aadamka dadka hadda maanta barofesorayaalka waxaanoo teknolojiga iyo horumarka ikhtiraacadkan sameeyey waxaa weeyaan waxay ku leeyihin kownkan asaa iska yimid ninbaad arkaysaa hindi jooga oo kombyuutaraadka iyo culuumta barmajada looga dambeeya haddana neef lo ayuu caabuda u daba socdaa oo kaadidiisa madaxa ku dhaqanaya subxaan allah liannuu qofka haddii bowsalada hore ay ka dhunto uu ilaahay ku garan lahaa waxa weeyaan asiga wuxuu ka xumaanaya bahaa'imta waladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluuna kama ta'kulu lancaamu wannaaru mahwan lahum baa ilaah yidhi macno ma laha iyaga dhan waxa weeyaan waa wax lala yaabay walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ilaah jiritaankiisa inkiro ilaahay wuxuu ku imtixaanaa wax taafiha inay caabudaan waxa aan sheegayno yacni sanam qofkii gacantiisa ku samaystay ama hawadiisa inuu caabudo ama inuu eh, maxaan ku idhaahdaa qof asiga lamid ah ou ilaah u caabudo fircawn dad baa caabudi jiray nin aad u jeedido wuxuu kaaga duwan yahay aanan jirin yaa qofkii uu caabuda u leeyahay ilaahay bau ii yahay waxa waa waa ibtilaa maadaama ilaahigii alkhalaaq alcaliim inaad caabudda aad diidda waxaa ilaahay kugu dulaynayaa inaad wax hoose aad tagtid oo adiga dhan ma lagugu qoslo adiga dhan waxa dhan aad samaynaysid walidaalika ilaahay wuxuu ihi asagoo noo tusinaa tusaale mathalu aladiina اtakhaduu min duuni اllahi أwliyaa kamahali اlcankabuuti اtakhadat beyta waina awhana اlbuyuuti labaytu اlcankabuuti low kaanuu yaclamuun ilaahay wuxuu idhi waxaa tusaale u noqon karo ay la mid yihiin dadka ilaahay mooye wax kale aan cabin aan caabudaynin waxa ilaahay waxaan ahayn dadka caabudayo waxay la mid yihiin baa layidhi caaracaaradaasay la mid yihiin cankabuut ittakhadat beytan guri samaysatay ilaahay marka wuxuu idhi wa ina awhana albuyuuta la beytu lcankabuut guri la dhisto oo gurigaas caarada ay samaysay ka daciifsan ma jiro leanno candhuufaa laga sameeye asiga dhan candhuufha laga sameeyee waxa weeyaan kulaylkaa celi maayo qabowkaa celi maayo cawro kuu asturi maayo waa iska wax iska wada fiiqan waayo dabeel yar hadday timaado asiga dhan waxa weeyaan way qaadaysaa marka dadka ilaahay waxaan ahayn ku tiirsan waxay la mid waxaan jirin wax ku tiirsan aqalkii oo ay cankabuud kale ahayd ninkii yidhaahda caqalba aqal baan ka dhiganayaa wuxuu u dambay doona uu la mid yahay allah waxaan ahayn cidda caabudayso tusaale waay waa lagu tusaaleyna mathalu ladiina ittakhaduu sidaasaa la yidhi marka ilaahay wuxuu idhi awliyaa aaliha ma dhihin say u soo gasho wax ilaahay xaqiisa ah habay yaraada ama ha badnaade haddii loo sarfiyo bani aadam kale iyo makhluuq ilaahay uu leeyahy haddii la gey waa soo gelayaan ilaahay ma ogolo alaa lilaahi ddiinu alkhaalisu ilaahay diinta khaaliska ah alla keliya inaad caabudid laakiin wuxuu leeyahay haddaad ilaahay sagaashan iyo sagaal intuu leeyahay aad siisid oo mid ou boqolaad ou lahay aad asiga dad la wadaajisid man ashraka shirkan ashraka man man ashraka shay-an ashraka fiihi gayri taraktuhu wa shirkahu aw kama qaala الnabiyu sal اllah alay wasalam fi اlxadiid اlqudsiy haddii hal shay oo yar keli aad ilaahay iyo kayrkiisa aad tiraa waa isla leeyihiinoo labadoodan aan aan aan aan ku mahadinaya waxa weeyaan diintii waad kaga baxaysaa marka ilaahay waxaa waaye waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir marka qofkii waxaa laga doonayaa dadkaas mulxidiinta ah dadka adduunyada intay joogeen ay ku caabudayeen nin kasta wax buu caabudaa subxaana allah fitrat allahi alatii fatara annaas calayha qof kasta oo adduunyadan joogo wax buu ka dambeeyaa oo dhib markuu ka dhaca ku dhaca u yeeranaya waxa weeyaan waa xaaja mulixa fii qalbi linsaan daruura la yidhaahdaa marka daruuradaas inay jidkeedii dhabta ay hesho ilaahay ay caabuddo iyo inay ay macnaha makhluuqaadka ku dhex wareegaysato kan maanta caabud kan u orod kan u yeero marka waxa waa bowsaladii baa ka dhumaysa qofkii walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaas qiyaamo markii la gaarsiiyo waa loo yeeraa waxaa leey war dadkii aniga waxaan ahayn caabudi jiray aaway wayowma yunaadiihim ayna shurakaa'ii qaaluu aadannaka maa mina min shahiid wadalla canhum maa kaanuu yadcuuna min qablu wadannuu maa lahum min maxiis ilaahay wuxuu u yeeraa dadkii ilaahay waxaan ahayn caabudaya war dadkii aad ila caabudi jirtayna aalihada idiin ahay aawe qaaluu aadannaka maa mina min shahiid ilaahow waxaan ku ogeysayna maba aragnaa yidhah maanta aan u baahnayn markaan u yeerana indhahayna sooma qabanayaan wadalla canhum maa kaanuu yadcuuna min qabl wixii hore u caabudi jireen waaba ka dhumeenba wadannuu maa lahum min maxiis markaasay waxay yaqiiniyeen inay maanta fakasho u jirin oy khaldameen adduunyada intii joogtay intay joogeen in ay bowsaladii ka dhunto ilaahay waxaan ahayn ay caabudeen maantana ay fara ku haynin markaasaa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu le hadday idinka dhumeen ood wayseen anaa idin keenaya waa keenaya ayagiiba macbuudaadkii oo ilaahay waxaan ahayn la caabuday ninkii shamsi caabuday ninkii baqar xoole caabuday ninkii sanam caabuday kulli waa lasoo xaadirinay markii lasoo xaadiriyo ayagii iyo kuwii caabuday labadood inta laysku qabtaa waxaa weeyaan naarta lagu wada tuuraya say maanta cilmulyaqiin ay u arkaan sababta loo yeelana waxa weeyaan waa inay xaqiiqa muuqataa walidaalika ilahi wuxuu inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama antum lahaa waariduun adinka iyo wixii ilaahay aan ahayn ood caabudeen maanta jahannamaad qoryo u tihiin waa laydinku shidaa antum lahaa waariduuna waad u arooraysiin baa ilaahay subxaanah wa tacaala yidhi marka nin kastoon ilaahay waxaan ahayn caabudo wuxuu u caabudaa aslan inuu awood ka helo ilaahan la caabudayo oo si wallaahi tacaala qofka caabudayo wuxuu rabaa markuu dhib ku dhacan uu soo gurmado markii maxaan ku ihahdaa wax u baaxda la siiyo yacni an yactaza bihi laakiin natiijada waa cagsi dalika ilaahay wuxuu ihi ittakhaduu min duuni illaahi aalihatan liyakunuu lahum ciza kalaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakunuuna calayhim didda waxay caabudeen ilaahay wax ka sokeeya say sharaf iyo cizi ugu helaan ilaahay wuxuu ihi kalaa sharafka heli maayaan sayakfuruuna bicibaadatihim inay ayaga caabudeen way diidi doonaan wayakunuuna calayhim diddan kuwa kasoo horjeedo ninkaad caabudaa wuxuu ku le war anayba taydi haysataaye war waxaade niyow igala tag yani ka waran maxaa kugu dhacaya waxa weeyaan sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka caabuday ilaahay waxaan ahayn dacfigooda intuu la eg yahay yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu tusaale noogu keenay maanta tusaale un baan ka hadlaynaa aayaddan fiiri yaa ayuha اnnaasu duriba mahalu faاstamicuu lah in aladiina tadcuuna min duuni اllahi lan yakhluquu dubaaba walow اجtamacuu lah wain yaslubhum اdubaabu shayئa laa yastanqiduuhu minhu dacufa الطaalib wاlmatluubu waxaa lihi dad iyo habow maanta tusaalaa ladin samaynaya dadka aad caabudaysiin iyo makhluuqaadka ilaahay ka soko lan yakhluquu dubaaban tixsi ma abuuri karaan walow ijtamacuu lahu hadday isugu yimaadeen awoodda intuu leeyahay ay leeyihiin hadda maanta nin dhinta nin soo celi kara maa jirto awoodda caalamka ka jirta maraykan iyo ruush iyo shiina iyo waa waa isku keen hal qofaa dhintay cid soo celi karta ma jirta jawaabti waa may wain yaslubhum dubaabu shay-an laa yastanqiduuhu minhu haddii uu tixsigaas wax ka qaatou liqane sooma ka soo baxsan karaan baa ilaah yiri dacufa aalib wاlmaطluub midka wax caabudaya iyo midka la caabudaya labada waa laba daciif way dhumeen baa lyidhi marka waxaan rabnaa laba tusaale uu ilaahay u soo qaatay kownkan in ilaahay waxaan ahayn loo tiiriyo laba tusaalo tusaale waxa weeyaan ilaahay wuxuu iri darb اllah mثla rajulayن axaduhma abkamu laa yaqdiru calى shayءi wahuwa kalu calى mawlaah aynama yuwajih laa yaأti bkhayr hal ystawi huwa wman yaأmur bاlcadl wahuwa calى siraaطi mustaqiim waa tusaalo ilahay wuxuu hi darb اllah maala tusaaluu ilaahay idiin samayna laba rajul laba nin midkood waa afla'yahay wax ma maqlo wax ma dhagaysto ma hadli karo wax ma arko abkam laa yaqdiru calaa shay waxuu kari kara ma leh wahwa kallun calaa mowlaahu cidda asigaa oo sayidkiisuu ku tiirsan yahay haddii la yidhahdo hala cuno hala jiifto hala socdo waxawaa ushaa loo qabanaya aynamaa yuwajihhu laa ya'ti bikhayr meel kastoo loo jeediyo waxaan ka soo qaba la yidhaahdo khasaare layskala soo laabanaya nin waa sidaasaa layidhi ninkaas ma la egyahay hal yastawii huwa waman ya'muru bilcadli ninkaas saas ah iyo qof kaloo bani aadam ahoo cadli samaynaya oo dadka maxaan ku idhaahdaa wuxuu rabana u qaybinayo siduu rabana u samaynayo wixii looga baahda bixinay talana bixinay ma siman yihiin wahuwa calaa siraatin mustaqiim isagoo jid ku toosan labadaas nin ma siman yihiin jawaabti waa laa hadday labadaas bani aadam oo makhluuqa ay sinneen say ku sinaanayaan ilaah oo sanam oo afla iyo ilaahigii qaadir almuncimu bikulli khayr ilaahigii wax kasta noogu nicmeeyey wax kasta noo abuuray iyo addoon oo la leeyahay waa ilaah oo dhagax meel iska yaalla labadaasay ku sinaan karaan baa ilaahay uu yidhi bal caqligiinna isbarbardhiga waa la mid ama lo caabud ama sanam ama nin caabud waa nin daciifa oo adiga kula mid ah iyo allahaas waxaanoo khayraad ah iyo waxaanoo awood e iska leh kownkana kala wado ma labadaas seed u sinteenood aad tihaahdeen kana waa ilaah kana ilaah weeyaan seed u tihaahdeen waa labada macnaha sin mahay mihaal kalea ilaahay uu sameeyey waxaa weeyaan haddii addoonka uu yahay ninka ilaahay keligiis caabuday taas waxaa weeyaan waxaa laysbarbar dhigay ilaaha khaaliqa ah oo awood oo dhan iska leh iyo makhluuq in laysla simo yacni miihaal ahaan oo lagugu soo dhoweeyey laba addoonaa lagugu miihaal qaaday a lagugu tusaaleeyey waa mid haddana ilaahay wuxuuna tusinayaa qofka ilaahay khaalis uu caabudaya keligiis oo addoon oo ilaahay keligiis caabuday iyo addoon hawadiisa iyo maalin kastaba meeshaan caabud inta caabud inta caabud dhahay mihaala nagala sii tusaala ilaahay wuxuu idhi daraba allahu maala rajula fiihi shurakaau mutashaakisuun warajula salama lirajul hal yastawiyaani maala alxamdu lilaahi bal akarhum laa yaclamuun tii hore waxay aheeday aalihadan iyo ilaahay wax laysbarbardhigi kara miya maya intana waxaa weyaan waxaa laysbarbardhigi karaa addoon ilaahay keligiis caabuday iyo addoon ilaahyaal badan caabuday marka ilaahay tusaale u soo qaato waxaa layidhi ilaahay wuxuu tusaale idinkaga dhigay rajulan fiihi shuraka rajul layslas leeyahay dad badan ay wada leeyihiin hal nin oo toban nin ay wada leeyihiin shuraka haba isla lahaadana mutashaakisuuna kuwa iskhilaafsan waay hal addoon oo toban nin ay wada leeyihiin tobankiina ay isku dabeecad ahayn ninkaas ma siman yihiin addoonkaas iyo wa rajulan salaman lirajulin iyo hal addoon oo hal nin uu leeyahay halka addoon uu hal nin leeyahay waxaa mihaal u yahay addoonkii ilaahay keligiis caabuday midkan kalena waa addoon aaliha badan caabuday wax kasta jinni buu caabudaa qorax buu caabudaa lo' buu caabudaa sanam buu caabudaa qowmiya buu caabudaa balaayo dhan uu caabudaa maanta intuintuu dhan marka labadaas nin ma siman yihiin baa ilaahay uu yidhi addoon nin keliya uu leeyahay iyo addoon laysla wada leeyahay oo dadka islaalana dad iswaafaqsan aysan ahayn hal yastawiyaani maalan yacni kuwaas yani tusaale ahaan ma siman yihiin ilaahay asaa ka jawaabay alxamdu lilaahi labadaas ma sinno ilaahana ma hadli bal akaruhum laa yaclamuun mushkilada meesha waxay ka jirtaa waxay tahay qofkii caqligiisii uu sidii rabo u adeegsanayn lahum quluubu laa yafqahuuna biha walahum acyunu laa yubsiruuna biha walahum aadaanu laa yasmacuun indha waaweyn iyo dhaga waaweyn waa leeyihiin laakiin wixii loogu talagalayba ka faa'iidaysan maayo wa calaa absaarihim khishaawa waxa weeyaan waa wada daboolayhin ayagoo dhan marka waxa weeyaan qofkana koonkan intuu akhristo iyo iyo makhluuqaadkan sidii la rabay oo ugu fikiro yuu ilaahay ku caabudaya ninna waxa weeyaan intuu indhaha iska laabo uu leeyahy koonkanna waa iska yimiday waxaan aniga aan samaystay haddii la yidhaahdo waa iga iska yimidna waa diida wuxuu ilaahay uu leeyahayna wuxuu leeyahay wax jira ma aha iga iska yimideen kownkani samaawaadka iga iska samaysmeen kuwii gaar uu leeyahay wuxuu le wax samayn kara ma jirto muhandis fulaan baa iskale xuquuqu طabci maxfuuda ama xuquuq اlاkhtirac ninka soo saaray waxaan isagaa gooni u leh aawi kownkaa dhan wixii ku jira marka waxaa weeyaan tusaalayaalkaas waxaa weeyaan jaanibka towxiidka ah bay ku saabsayen tusaalayaal badan fi lcibaada fi lakhlaaq fi lcilmi fi kulli shay baa qur-aanku soo wada arooray oo loo baahan yahay qofkii inuu si gaara u weeleeyo marka dadka ilaahay waxaan ahayn wax ku darsado muslimba ha sheegto kalsooni ma leh sheikhaan u arad weli fulaan raadi qabri nin ku jira wax weydiiso ninkaas nadar u sameey inta ka dhac haddaad ilaahay isu dhiibi lahay waxaan dhan way iska sahlanaan lahayeen marka waxa weeyaan laa yaslamu insaan fi hadi alxayaati اdunya ila man akhlasa tawxiida lilahi tabaaraka wa tacaala wa qara'a hada alkown waxaa la rabaa ilaahay madkaad garatid kownkan sidii la rabaa ad u akhrisid caqiidadaadii iyo iimaankaadii baa kobcay waxaa weeyaan waxaa kugu muuqanaya cadamada ilaahay iyo awoodda uu leeyahay marka aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqacuuda wcalى junuubihim wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlardi rabbana maa khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaab الnaar wixii markay akhriyaan yaa ilahi ilah kownkan baailu ma abuurin hadafaad u abuurtay subxaanaka ilaahu adaa naزhan saas hadday tahay addoommo maskiinaa nahay faqinaa cadaab الnaar wsal اllah wslm clى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi ajmaciin